الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku soo jirnay arkaantii ay lahayd salaaddu ama sifadii iyo qaabkii ay salaaddu lahayd isagoo inoo horraysiiyey arkaantii qaala almu'alifu raximah اllahu tacaala uma min alaayaati sabcu walwila awlaa min altabriiqi suma dikrullah yanqusu can xuruufiha suma waqaf biqadriha warkac bi an yanaala kaf lirukbati min inxinaa walictidaal awdun ilaa ma kaana qablahu fasaal waxaynu ka soo baxnay rugnigii faatixada ayaynu ka soo baxnay warkaca intaa kadib rukuuc bi an yanaala ama bi an tanaala waa inay gaadhaa kafun calaa cali lirukbatin jilib waa inay gaadhaa walictidaalu midna waa ictidaal iyo ka toosidii rukuucda cawdun wa huwa cawdun waa noqosho ilaa maa xaalad iyo si u noqdo kaana wahaa qablahu rukuucda hortiyo fasaala uu ka soo suulay uu ka yimi oo rukuucda daraaddeed uga yimi waxaa sheekhu raximahu llahu tacaala halkan uu markaa inoogu tilmaamayaa rugnigii shanaad ee arkaanta salaadda ka mida rugnigaasina waxa weeye waa rukuucdii waana dee nadmiga daraaddii ayaa markaa midba si ayuu uga cabbirayaa mid ayuu markaa amar ka dhigayaa mid ayuu markaa maadi ka dhigayaa hadba markaa sidii u suurto gashaa ayuu ku keenayaa kan amar ayuu ku keenay oo markaa waxa uu yidhi rukuuc bimacnaa rukuucdii ayaa ka mida arkaantii salaaddu ay lahayd oo ilaahay baa yidhi irkacuu ilaahay baa yidhi rukuuca oo fii suurati alxaj ilaahay baa rukuucda ku faray dadka xadiidkii saxiix ahaa ayaynu soo maraynay ninkii almusii'u salaata salaaddiisa markaa xumeeyeyna waa kii ahaas marka xataa tatma'inna raakica markaad faatixadii aad akhrido ee aad faatixadii dhammayso rukuuc ilaa rukuucda aad ku xasisho haddaba waa inoo suureeyey oo rukuucda markaa intii ugu yarayd ee laga maarmaanka ayd ee mujsiga u noqonaysay rugni ahaanta waxau yidhi waana in ay rakafga iyo intaa calaacashu ay gaadho rukbada iyo jilibka waa inay gaadho qofkii muctadilka ahaa ee gacmihiisu markaa dee ay meeldhexaadka ahaayeen waa inuu soo foorarsado ilaa xad markaa ay labadiisaa calaacalood ay markaa jilbihiisa ay gaadhayaanoo ay ku gaadhayaanna inxinaaga iyo soo foorarsiga macnaha wuxuu diidayaa inkhiraas inuu sameeyo oo intuu markaa jilbaha isku soo celiyo saa isu gaabiyo deetana lowyada saa u qabsado tawdiidaya waa waa inuu saa u soo foorarsaa qumaatiga oo dabeetana labadiisa gacmood haddii uu foorariyo ay gaadhayaan markaa jilbihiisa intaa weeye inta ugu yarin rugniga markaa lixaada isaguna ku xigaa waa ictidaalkii iyo isaguna ka toosiddii rukuucda markaa laga toosayey kaana markaa waxa uu isagana inoogu tilmaamay uu yidhi waa noqosho inuu qofku u noqdo rukuucdan ka hor sidii uu ahaa iyo xaaladiisi ay ahayd ee uu ka yimi uu kaga suulay rukuucdan sidii waa inuu ku noqdaa haddii uu taagnaayu qumaati u taagnaa dee waa inuu markaa qumaatigiisu taagaa sida riwaayooyinka qaarkood ay tilmaamayaan waa inay markaa laf waliba lafdhabar kastaa markaa waa inay halkeedii ay ku noqotaa markaa xataa tastawiya qaa'ima ilaad markaa qumaati aada isu taagtay ama xataa tactadila qaa'iman ama xataa tatma'inna qaa'iman ilaa aad markaa qumaati aada ugu xasishid marka xaaladdii hadduu fadhi uu ku sugnaa dee waa inuu fadhiguun markaa ku noqdaa hadba rukuucda ka hor sidii uu ku sugnaa uu ka soo rukuucay ayuunba markaa ictidaalka dib ugu noqonayaa haddii markaasi aynu soo tilmaannay aanu qof qumaati isu taagaya ahayne uu ahaa markaa marka horeba qof soo yar foororay oo dabeetana uu rukuucdii usii siyaadiyey waa inuu intii isaaggiisu ahaa un waa inuu ku noqdaa warkaca rukuuc bian yanaala ama bian talaala waa inay gaadho kafun kafga iyo calaacasha iyo gacanta inteedaa hore jaraqlaydu lirugbatin jilib waa inay gaadhaa bilinxinaa'i inxinaagan iyo soo foorarsiganna waa inay ku gaadhaa walictidaalu ictidaalkii waaye rugnina cawdun wahuwa cawdun noqosho weeye ilaa maa xaaladdii u noqdo kaana waxaaye uu ku sugnaa qablahu rukuucda ka hore fasaala dabeetana uu ka soo suulaye uu rukuucda markaa uga yimi wasaabicu ka toddobaadna assujuudu sujuud weeye maratayni laba jeer uu sujuudo maca shay-in shayna lala qabo min aljabhati wejiga ka hado iyo dac uu dhigi makshuufan xaal uu yahay mid faydan waxaa sheekhu uu leeyahay waxaa kaloo markaa arkaantii ka mid a inuu markaa sujuudo laba jeer inuu sujuudo ayaa iyaguna arkaantii ka mid a waayo xadiidkaa saxiixaynu markaa soo tilmaamaynay suma sud xataa tadma'inna saajida sujuud oo sujuudda weliba ku xasil ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi inta ugu yarina waxa uu leeyahay waa inuu wax wejigiisa ka mida oo faydanoo markaa aanay waxba saarnayn meeshii uu ku sujuudayey waa inuu saaraa xadiid dhowrahoo kale ayaa ku soo arto idaa sajadta fabaki jabhataka markaa sujuudda wejigaaga dhulka qabadsii xadiid bayhaqi uu warinayo isagana waxa uu tilmaamayey ma dhammaystirayso midkii salaaddiisu ilaa weysaa dhammaystiro waxay ahayd wayasuda fa yumakina jabhatahu min alardi oo uu sujuudo oo dabeetana wejigiisa iyo xaggiisa hore dhulka uu qabadsiiyo haddaba wuxuu sheekhu ina yidhi maca shayin minmaca shayin min aljabhati makshuufan yadac xubnihii markaa wejiga xubnihii waxaan leeyahay sujuudda waxau inooga soo qaatay uun markaa wejiga ayuum inooga soo qaatay waayo waa halkii ugu mudnayd kuwii kalena markaa iyaguna waa la midoo waa inuu gacmihii iyo gomodihii iyo jilbihii ayagana waa inuu dhigaa atraaf alqadamayni waa inuu dhigaa jilbihiisiina waa inuu dhigaa gacmihiina markaa dhulka waa inuu dhigaa wayo xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayeen nebigu sala allahu calayh wasalam uhi umirtu an asjuda calaa sabcati acdum waxaa lay faray inaan ka sujuudo toddoba xubnood jabhada labada gacmood labada jilib wa atraaf alqadamayni iyo labada gomadood atraafdooda waxaa kaloo laga maarmaanana jabhada iyo meesha markaa aad ku sujuudaysaa inay markaa faydan tahay oo aanay markaa waxba saarnayn haddii aan cudurdaar jirin haddii aan cudurdaar jirin oo balasar iyo wax aray kuugu dheganayn waa inaad markaa faydaa oo aad ka qaadaa markaa wixii maraga saarnaa hadday cunamadi ku duuban tahay haddii aad koofiyaad xidhan tahay intaa markaa aad ku sujuudayso waa inaad ka qaaddaa hadday ruuxii dumar ahayd niqaab xidhan tahay marka ay sujuudayso wayna iska qaadaa haddii ay markaa rag ajaaniba ku ag tukanayso inta kale way isku soo daynaysaa laakiin marka ay wejigan u hadhigayso waa inay iska qaadee wejigu inuu faydan yahay arrin laga maarmaana weeye xadiid imaamulbayhaqiya warinayaan habaab ibnu arati waxay leeyihiin rasuulka waxaan uga ashtakoonnay yacnii kulayl daran inuu dhulkii ka jiro wajiyaalkii naga soo gaadhayo marka aan sujuudnay iyo kababkayaga markaa nebiga ashtakadooda ama suulininoo sidaa ku sujuuda oo wejiga dhulka ku dhiga ayuu yidhi xadiid kaloo saxiixayn ayaa jira waan dukan jiray nebiga kulayl daran marka midkaayo ay u suurtogeli weyda wejiga inuu dhulka dhigo maradiisa ayuu fidsan jirayoo taas ayuu markaa ku sujuudi jiray shaaficiyadu markaa mare ka baxsan oo aan markaa mutasil la ahayn ayay ahayd ayay markaa iyagu qabaan wasaabicu ka toddobaad assujuudu sujuud weeye maratayni laba jeer uu sujuudo maca shay-in shay iyo waxna lala qabo min aljabhati shayga iyo waxaasoo wejiga ka ahaadeoo yadacuu dhulka dhigi makshuufan xaalu yahay kaasina mid faydan wa qacdatun fadhiisi ayaa markaa isaguna arkantii ka mida baynahumaa laba soo dhexdo u fadhiiso lilfasli kala saari darteed u fadhiiso wayatma'inu waana xasilayaa laxdatan ilbidhiqsi ayuu xasili filkulli dhammaantood arkaantii xasiloonnida lahayd yacnii wuu ku xasilayaa waxaa sheekhuu leeyahay rugniga siddeedaad ee arkaantii markaa ka mida salaadda ka mida waa qacdada iyo fadhiga laba sood u dhaxaysa ragcad kasta waxaanu tilmaamayaa uu leeyahay waa kala saar waxa markaa rugnigeenu u taagan yahay kala saarin markaa labadii sujuudooduu kala saarayo oo waa halkay markaa shaaficiyadu ay leeyihiin waa rugni qasiira juluuskaa bayna sajdataynka iyo ictidaalku labadoo waa rugni qasiira bay leeyihiinoo waa inaanu dheeraynin li'annahu waxaa loola yimi ama uu meesha ugu jira fasli markaa lagu kala saarayo dee rukuucdii iyo sujuuddii iyo kala saarin labada sujuudood lagu kala saarayo ayaa markaa loola yimi waana sida nebigu sala allahu calayhi wasalam uu markaa axaadiida ku tilmaamayey uma arfac xataa tastawiya qaa'ima yacnii marka ka soo toos buu lahaa markaa sujuuddii uma sjud xataa tadma'ina saajida uma arfac xataa tatma'ina jaalisa madaxii markaa sujuuddii kor uga soo qaaday ilaa marka aad ku xasishid ayaa nebigu sala la alay sl xadiidkii saxiixa u yidhi halkan uu leeyahay markaa waanu laxda ayaanu ku xasilayaa iyo ilbidhirsi filkulli dhammaan wuxuu uga jeedaa dee waa arkaantii markaa lahayd xasiloonnida ee rukuucdii iyo ictidaalkii iyo sujuuddii iyo fadhigaa u dhaxeeya afartaasaa markaa tumaaninada iyo xasiloonnida leh waa inuu markaa rukuucdii ku xasilaa waana inuu sujuuddii ku xasilaa waa inuu fadhiga laba sidood udhexeeya ku xasilaa waa inuu ictidaal geliyo ka toosidda waa inuu ku xasilaa aad iyo laxaadna weliba waa in loogu baraarugaa oo waxaa laga maarmaana inuu dhaqdhaqaaqii rugniga ka horreeyey uu ka soo baxay iyo dhaqdhaqaaqa rugniga ka dambeeyuu gudagelayo waa inay kala socmaan oo labadaa dhaqdhaqaaq ay kala baxaan imminka waad rukuucsanayd waad soo toostay dhaqdhaqaaqa soo toosiddu waa inuu go'ayood xasishaa marka aad xasisheed qumaadii isu taagto kadib waa inaad aad sujuuddii u hobataa markaad sujuuddii koowaad ka soo kacdo waa inaad fadhiisataa oo aad xasishaayo dhaqdhaqaaqii sujuudka soo toosku waa inuu go'a kadibna waa inaad sujuuddii labaad aad ku noqotaa aad iyo laxaad baanay dadku halkaa in badanoo dadka tukanayaan weliba aqoonta u lahayn labadaa rugni aad bay xasiloonnidooda u halleeyaan qofkii isagoo sujuuddiiba ka soo toosin buu ku noqonayaa amaba isagoo aan rukuucdii qumaastii uga toosin ayuu markaa iska sujuudayaa taasna waxa weeye salaaddii waa ay burinaysaa waayo rugni dhan ayuu markaa meesha ka saaray ama xasiloonnidiisii ayuu meesha ka saaray aad iyo laxadha loogu baraarugsanaado wa qacdatun waxaa ka mid ah arkaantii oo rugnigii sideeda fadhiisi baynahumaa laba sujood dhexdooda uu fadhiiso lilfasli kala saaridu laba sujood ku kala saaraya inuu fadhiiso wayatma'inu waa xasilayaa laxdatan ilbidhiqsi filkulli dhammaan arkaantii markaa xasiloonnida lahayd oo dhan ayagana markaa wuu ku xasilin umma intaa kadib atashahud alakhiiru ataxiyaadkii dambe wayee faqcud fadhiisa fiihi dhexdiisa musalliyan xaalaad ku salliyayso calaa muxamedin nebiga sala allahu calayhi wasalam adigoo ku salliyaya ee fadhiiso halkan waxa uu sheekhu inoo gelayaa rugnigii sagaalaad tobnaad iyo kii koob iyo tobnaad saddexdaa rugne waxa weeye waa ataxiyaadka dambe iyo fadhiisigiisa iyo ku salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu salliyo waa saddexdaa rugne ayuu markaa isa saaray waayo waa isku meel oo waana yacni isku xilli waxau idhi markaa intaa kadib ataxiyaadkii dambe ee salaadda markaa ugu dembeeyey ee ama markaa dee salaaddaasi ahaato mid itaxiyaad qurhan leh sida subaxa iyo jumca iyo tii la gaabiyey iyo salaadaha markaa dee rubaaciga iyo hulaasiga oo casa ee maqhriba keodii dambe ee labaad midku doonaba ha ahaadee fadhigaa dambe ee atixiyaadsigaa dambe isaguna markaa arkaantii salaadda ayuu ka mid yahy weliba fadhiiso oo waxaa laga maarmaanaya inaad fadhi ku akhrido sarajoog inaad ku akhrido haddii aad awoodayso markaa inaad fadhiisato kuma bannaane waa inaad fadhiiso fadhi ku akhridaa waana inaad nebiga sala allahu calayhi wasalam dabadii markaad aad ku sallidaa xagga atixiyaadka xadiid daari qudni iyo bayhaqii ay warinayaan ibn mascuud laga warinayo ayaa markaa asalkiisuna saxiixayn baa ku sooray kunaa naquulu qabla an yufrada calayna asalaamu assalaamu cala allahi qabla cibaadi baan u jiray assalaamu calaa jibriil assalaamu calaa mikaa'iil xadiidka bukhaarina markaa asalkiisa wuu ahaaye assalaamu calaa fulaan ayaan odhan jiray markaasaa nebigu sala la ala ui laa taqulu assalaamu cala allah fa ina allah huwa asalaam walaakin quluu ataxiyaatu lilah ataxiyaadka ayuu markaa u sheegay ataxiyaatu lilah wasalawaatu watayibaat siiqooyinkii markaa ataxiyaadka ee yar kala duwanaa ee saxaabadu ay ka warinayeen ayuu markaa u sheegay waxaana loo jeedaa markaa kii u dembeeyey waayo ka hore xadiidka bukhaariiy muslim waxay tilmaamayeen inuu laba ragcadood duhure markuu tukaday inuu ka kacay oon u fadhiisanin markii uu salaaddiisii dhammaystayna inuu kibaartay isagoo fadhiyo laba sujood intuu sujuuday intaan u salaamanaqsanin kadib uu salaama naqsaday markaa la imaatin la'aanta uu la iman waayo sujuudisawii uu ku kabay waxay tusinaysaa kaa dambe inuu sunno yahay laakiin kan dambe isagu markaa arkaanta ayay ku dareen fadhiga markaa loo fadhiisanayaana isaguna waa mid laga maarmaan ahoo dee atixiyaadka maxalkiisu waxa weeye halkaa fadhiga weeye oo midkaasoo markaa atixiyaadka waajibiyey fadhigiisana waa waajibiyey ku salliga nebiga sala alla alay slam lagu salliyayana dee salluu calayhi ilaahi baa yidhi ku salliya culimmaduna waxay ku ijmaaceen inaanay salaadda kayrkeed waajib ahayn salaadda ayay markaa dhexdeeda waajib noqotay xadiidkii markaa waxaanu tilmaamayey bukhaari iyo muslim ay warinaya kacab ibnu cujra wuxuu leeyahay rasuulka sala alla alay slam ayaa nagu soo baxay markaasaanu yaa rasuululahi siaan kuu salaamayna waa naqaanaay fakayfa nusalli calayka markaasuu siiqadan ibraahimyadeeda allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim innaka xamiidun majiid ee iyaduna markaasi eeqa dhowrkaa yar kala duwan ku soo aroortay taas ayuu markaa u sheegay riwaaya ibnu xibbaan iyo kayrkii ay leeyihin waxay tilmaamaysay kunnaa nusalli calayka fakayfa nusalli calayka idaa naxnu sallayna calayka fii salaatina salaaddeeda dhexdeeda markaan kugu sallinayno sidee baan markaa kuugu sallinaa markaasuu dabeetana u sheegay siiqada ibraahimiyada ah waan lagu xambaarana waxa ugu wanaagsan bay yidhaahdeen dee gebagabada markaa in lagaga salliyo xadiidkan idaa qumta ila salaati ee aanu markaa sheegin salligana waxay leeyihiin macluuma ayay ahayd oo dee niyada iyo atixiyaadka iyo fadhiga iyo salaamonaqsiga iyo kumay jirinoo markaa ninkani wuu garanayay bay yidhahdeen intii uu markaa xumaynayey oo ay ugu badnayd markaa xasiloonnida ayuunbuu nebigu sala alla alay sl ka saxay oo u sheegay uma atashahud alakhiiru atixiyaadkii dambe weeye faqcud fiihi fadhiiso dhexdiisa markaad atixaadsanayso musalliyan xaalad welioo ku salliya calaa muxamadin nebi moxamedna adoo ku salliyaya sala allahu alay wasalam uma asalaamu salaamdii weeye awalan yacni aluulaa macnaa ee horraysay lahaani ta labaad maya walaakhiru ka ugu dambeeyaana atartiibu tartiib weeye fil arkaani arkaantii markaa uu kala tartiibiyo waxaa sheekhuu leeyahay rugniga labiyo tobnaad waa salaamo naqsigii awalan marka hore uu salaamo naqsado ta labaad iyadu sunnayaasha ayay ka mid tahay laakiin ta koowaad ee markaa xagga midigu u salaamo naqsanaya waxa weeye markaa waa rugni arkaanta ka mida waayo nebigu sala alla alay slam taxriimuhaa takbiir wa taxliiluhaa tasliim waxa kaa xaaraantinimaynaya wixii kuu xalaasha ahaaye hadal iyo cunto iyo ahaa waxa weeye takbiirta waxa kuu xalaalaynaya xaaladaadii hore ee salaadda markaanad ku jiray aad ku sugnayd kugu celinayaana waa tasliimta iyo salaamo naqsiga ayaa nebigu sala allahu calayhi wasallam yidhi waxaa kaloo markaa xadiidka saxiixa ku sugnaatay nebigu inuu salaamo naqsan jiray oo assalaamu calaykum markaa nebigu uu ku salaamo naqsan jiray rugniga markaa u dambeeya isaguna waxa weeye atartiibu fi larkaani bayna alarkaani inuu markaa arkaanta dhexdooda inuu kala tartiibiyo oo dee istaagaasa ugu horreeya niyadiiyo takbiiratulxiraamkii faatixadii inuu akhriyo rukuucdii ka toosidii sujuuddii yacnii laba sujood sidaasay markaa ay u kala horreeyaan oo in la kala dambaysiiyo la isdhaafiyaa ma bannaana waayo sidaasaa nebigu sal alla alay slam inoogu sheegay sidaas ayaa ficilkiisuna ahaa waxaanu idhi salluu kamaa ra'aytumun yusalli u tukada si ay aragteen anigoo markaa u tukanaya halka uu leeyahay arkaanta sunnayaasha ayadana sunnanimo marka ay noqonayso waa in sidaa loo kala horraysiiya laakiin haddii markaa la kala dambaysiiyo oo laisweydaariyo sunnanimadoodii maa meesha ka baxaysa mooyaane xaggii salaadda ansixitaankeedii waxba u dhimi mayso uma salaamu salaamo naqsigi weeye awalan aluulaa ee hore la haaniya ta labaad salaamo naqsiga labaad maya rugni maaha iyadu walaakhiru ka u dambeeyana atartiibu waa tartiibin iyo nadaamin iyo u kala horraysiin fil arkaani arkaantiisa aan u soo sheegnay loo kala horraysiiyo abcaaduhaa tashahudun itabtadiih uma alqucuudu wasalaatullaahi fiih cala alnabiy waaalihi fi laakhiri uma alqunuutu wa qiyaamu alqaadiri fi lictidaali haani min subxin wa fii witrin bishahri sawmin id yantasifu waxaa sheekhu halkanna uu inooga gelayaa sunnayaashii markaa salaaddu ay lahayd waxaanu nihi abcaaduhaa salaadda sunnayaasheedu tashahudun tashahud iyo atixiyaadsi weeye id tabtadiih markaad bilaabi uma alqucuudu fadhiisi weeye wa salaatullaahi ilaahay salaadii ku saliidiisa weeye nebiga lagu saliya fiihi atixiyaadka hore dhexdiisa cala nebiyi nebiga lagu saliyo wa aalihi iyo aalgiisa fi laakhiri atixiyaadka dambe uma alqunuutu qunuudkii weeye wa qiyaamulqaadiri kii karaya isaagiisa weeye filictidaali haanii filictidaali haanii ictidaalka labaadee min subxin ka ahaaday wa fii witrin iyo ictidaalka witriga bishahri sawmi ama lishahri sawmi bisha soomka u sugnaaday id yantasifu marka ay weliba bishaasi ay kala badhanto markuu arkaantii sheekhu intaa inoogu soo dhammeeyey halkana wuxuu inooga gelayaa sunnayaashii ay salaadu lahayd sunnayaashaana waxay u qaybiyaan abcaad iyo hay-aad bay u qaybiyaan saynu qaasimigiiba aynu ku soo marnay iyo safiinihiiba waynu ku soo marnay markaa sunnayaal ilaa labaatana waxay yidhahdaan abcaad haddii markaa qofku ka tegay sujuudsawi baa lagu kabaa inta badan lix ayuunbay ka soo qaataan oo ay tilmaamaan sunnayaalna hay-aad bay yidhaahdaanoo sujuudu sahwi markaa laguma kabo haddii u markaa qofka ka tagana dib uguma noqdo abcaadii buu markaa halkan noogu sheegayaayo wuxuu yidhi abcaadda markaa salaadu intay ka sheegaan ee ay u badan yihiin ay sheegaan waa labaataneeyo yaqutuna fiskiya baynu ku arnay kutub fara badan safiiniina waynu ku soo sharaxnay lix ayuu ka sheegayaa wuxuu leeyahay ka u horreeyaa waa atixiyaadka hore iyo fadhigiisa wayaa xadiid fara badan ayaa tilmaamaysa nebigu sala allah alay slam salaaddiisii marka uu laba ragcadood tukaday inuu atixiyaadsado u fadhiistay inaanu waajib ahaynna waxaa tusinaysa ilaa sa ay aragteen u tukada buu yidhi waxay leeyihiin labadan ragcadood ee duhurkaa markuu sahwi ahaan uga kacay salaaddiisii markuu dhammaystay sujuudu sahwi ayuunbuu la yimi intaan u salaamnaqsay kadibna wuu salaamnaqsaday waxaanay tusinaysaa bay leeyihiin sujuudu sahwigaa uu ku kabay inay sunno yihiin ayuu markaa tusinayaa fadhigiisuna isagana gaar ayay markaa u tiriyeenoo waxay u kala tirinayaan ka dambe iyo ka horeba fadhiga iyo waxay u kala tirinayaan atixiyaadka dee qofku xataa haddii aanu atixiyaadkii garanaynin waxaa la odhanayaa fadhigii dambe la kaalay baa la odhanaya ilay wixii arkaantii salaadda waynu soo sheegnay inay afcaaliya isugu jirto aqwaal qofku hadduu aqwaashiiyo wixii la odhanayay uu kari waayo dee intii afcaasha ahayd ka dhici maysee iyadiina sideedii ayuu ula imanayaa waxaa kaloo ka mida markaa ku salliga nebiga sala alla alay slam lagu sallinayo fadhiga markaa atixiyaadka hore iyo ku salliga eelka nebiga lagu salliyayo fadhiga atixiyaadka dambe iyadana axaadiidya sare ku soo arooray ayay markaa taana u deliishanayaan waxaa kaloo ka mida qunuudka qunuudku waxa weeye waa ducadan allahuma ahdinii fii man hadayta wacaafinii fii man cafayta ducada markaa la akhriyo witriga iyo la akhriyo markaa salaadda subax ayaa qunuud la yidhaahdaa qunuudkaa iyo inuu isaga ku akhriyo oo subaxii iyo wit niska dambe ee ramadaan ayay shaaficiyadu qabaan markaa inuu sunno yahay taas ayay qabaan waxaanay deliishanayaan markaa dhowr asaroo markaa la daciifiyey waxaa ka mid ah xadiidka bayhaqi warinayay rasuulka uu leeyahay wuxuu idaa rafaca ra'sahu min alrukuuci fi salaati subxi min alragcati ahaaniya marka uu rasuulku madaxiisa kor soo qaado rukuucda salaada subax ragcadda labaad rafaca yaday yadcuu bi hada ducaa gacmuhu kor u qaadi jiray wuxuu ku ducaysan jiray allahuma adinii fii man hadayta waxaa kaloo ay tilmaamayaan xadiid dhowra iyadanoo daariqudni iyo cabdirasaaq iyo ibni abi shaybe iyo axmed iyo ay warinayaan walow sanadkeesa markaa la daciifiyey riwaayad dhowrana markaas ay yihiin inuu markaa qunuuday nebigu sala allahu calayhi wasalam isagaoo qolyo markaa dhibaato geysi habaaraya waxaa markaa ku jirtay anna nebiya qalata shahri yadcuu calayhim uma tarakahu kaa markaa uu cid ku habaaraya waa ka tegey amaa fi subxi falam yazal xataa faaraqa adunyaa subaxa ayada kamuu tegin ilaa markaa adduunyada oo faaruqay riwaayadaana markaa culimada qaaree nawowi oo kale xasan buu ku tilmaamayey laakiin culimo fara badani markaa way daciifiyaan taas ayay markaa deliishanayaan waanu inuu horeynu u soo tilmaanay madaahibta iyo siday markaa isugu khilaafeen laakiin shaaficiyadu ayaga waa sunno ayay qaban weli abcaadda ka mida oo haddii uu qofku ka tago oo ku kabayo sujuudu sahwi xagga witriga iyadana dee waa sugantahay witriga inuu markaa qunuudi jiray waayo abu daa'uud iyo kayrkii waxay warinayaan xasan ibnu cali inuu ihi callamanii rasuulaahi kelimaatin aquluhunna fi lwitri wuxuu i baray rasuulkii ilaahay kelimado aan idhaahdo witriga allahuma hadinii fii man hadayta ayuu markaa u sheegay haddaba halkan qaydkan ay shaaficiyadu ku qaydayaan waa fii witrin bishahri sawmi id yantasifu ayagu waxay idhaha niska dambe ee bisha rabadaan ayuunbaa markaa la qunuudaya waxay deliishanayaan asar markaa abu daawuudku uu leeyahay oo markii cumar bnu khadaab uu ku kulmiyey ubay ibnu kacab markaa inuu talaawiicdii tukiyo ayaa waxaa aarkaasu tilmaamaya ana ubay ibnu kacab amahum yacni ramadaan inuu imaamu noqday wa kaana yaqnutu fi nisfi alaakhiri min ramadaan niska dambe ee ramadaan ayuu markaa qunuudi jiray bay leeyihiinoo dee mar haddii wuxuna uu saxaabigu waxau yidhi ama waxa uu sameeya aanay markaa majaal ra'yiga ku lahayn markaa yacni marfuuc xukmu marfuuc ayuunbay iska yeelanayaan ama wax la cuskan karo ayay noqonaysaa bay yidhahdeen abcaaduhaa salaada sunnayaasheeda abcaadda la yidhaahdaa tashahudun ataxiyaati weyi tabtadii markaad bilaabid yacni ka hore labada markaad bilaabida wuxuu ka wadaa ka hore uma alqucuudu fadhigii markaa lagu atixiyaadsanaye weeye wa salaatullaahi ilaahay salaaddiisi weeye fiihi cala anabiyi nebiga lagu sallinayey fadhiga atixiyaadka hore wa aalihi iyo aalka nebiga in lagu saliyo fil aakhiri ka dambe aalka nebiga in lagu salliyo ka hore sunno maaha bay leeyihin laakiin ka dambe in lagu salliyo aalka nebiga ayaa markaa abcaadda ka mid a uma alqunuutu qunuudkii weeye ducada markaa la akhriyo salaada subax iyo witriga iyo wa qiyaamulqaadiri kii karaya inuu kii aan karayn isagu iska fadhiisanne kii karaya qunuudkaa waa inuu saa ku akhriyaa fi lictidaali saanii ictidaalka labaad ee rukuucda laga toosayo min subxin subax ragcaddiisa labaad ictidaalkeeda iyo wa fii witrin witrigii oo lishaari sawmi ama bishaari sawmi bishii soomka u sugnaaday id yantasifu markay weliba bishaasi markaa ay kala badato fii subxi haani ragcati walwitri fii nifsi shahri ramadaana laakhari aakhiri waxaa markaa nusaga qaarkood ay odhanayaan subaxii wuxuu qunuudaya subaxii haani ragcatin ragcadda labaad walwitri witrigiina waa qunuudaya fii nisfi shahri ramadaan alaakhiri nisga bisha ramadaan ee dambe ayuu qunuudayaa bayd caynkaasana waxaa qoraya nusaga qaarkood oo kalaynu imanka akhrinay ku bedelayaan alaadaan waliqaama ama axkaamu alaadaani waliqaama anigoo nuskhadan aan hayaa uma samayso markaa ciwaanada ama samayso kutubaha markaa shuraaxda qaarkood ayaa sameeya sidii yacni arkaantii oo kale yacni baabul arkaan baabu arkaani salaat iyo nusaga qaarkood odhanayeen baabkan inuu ka soo baxnay aniga markaa nuskadani way suu kay sii daynaysaa laakiin halkan wuxuu kaga hadlayaa aadaankii aqiimadii sunanuhaa salaada markaa sunnayaasheeda min qablihaa ee ka horeeya al aadaanu waa aadaan maca iqaamatin aqiimidina markaa ay la jirto walow bisaxraa'a saxraa iyo bannaanba taqacu salaadaasi ha dhacdo oo ha lagu tukanaye waxaa sheekuu leeyahay salaadda sunnayaasha ka horreeya oo sunnayaashiibaa markaa qaar ka horreeya iyo qaar markaa dhexdeeda iyo qaar ka dambeeya si adkaartii oo kale ayay yeelanaysaa markaa wuxuu leeyahay sunnayaasha ka horreeya waxaa ka mid ah aadaankii iyo aqiimiddii aadaankii iyo aqiimiddii salaaddii markaa loo aadaamayey iyo aqiimiddii markaa loo aqiimayey walow salaad tagtayba ha ahaatee waxaana markaa haddee tilmaamaya aayadda qur-aanka idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumuca marka loo dhawaaqo waidaa naadaytum ila asalaati markaad salaadda u dhawaaqdaan yacni ayaa ilaahay leeyahay axaadiidda markaa saxiixa bukhaari iyo muslim ay warinayaan nimankii markaa dhallinyarada ahae muddada la joogay waxau idaa xadarat isalaatu falyu'adin lakum axadukum midkiin haydiin aadamo weliya ummakum akbarukum kaydinku weynna imaam haydiin noqdoo dad isku wada qira ayay ahaayeen ama faadinaa uma aqimaa waliya ummakumaa akbarukumaa aadaama kadibna aqiima kaydinku weynna haydiin imaam noqdo waxaana markaa asalkiisa markaa ama sababtii markaa lagu jideeyo aadaanka xadiidkii markaas uu warinayey markaa abu daawuud uu warinayey ibnu maaja iyo ay warinayeen imaamu axmed iyo saxiixa ahaa ibnu xibbaan iyo cabdilaahi bnu zayd bnu cabdirabbi alansaari waxau leeyahay nebiga ayaa wuxuu faray naaquus iyo jaras in loo soo sabeeyo si salaadda loogu garaaco oo dadka markaa laysugu yeedho adaanka intaan la jidaynin ayuu naaquuska iyo jaraska markaa la tubo ayuu yidhi ha la soo sameeyo si loo garaaco oo dadkii markaa salaaddii inay soo gashay loo ogeysiiyo dariskeenna qaybtiisa hore halkaa inoogu jirto wallahu aclam alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jirnay aadaankii iyo aqiimiddii markaa wuxu uhi sheekhu sunaanu ahaa min qabliha alaadaanu maca iqaamati walow bisaxraa'a taqac taas ayaynu haynin marka asalka xadiidku waxa uu ahaa markii asalka aadaanku wuxuu ku yimid sida xadiidka uu tilmaamaya abu daawuud iyo ibnu maaja iyo imaamu axmed iyo ibnu xibbaan iyo ay warinayaan cabdilaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi alansaari wuxuu leeyahay nebiga sala la ala sl ayaa wuxuu faray in naaquus iyo jaras la soo sameeyo si dadka loogu garaaco salaadda isugu yimaadaan waxau leeyahay markii nebigu taa faray ayaa habeenaan seexday buu idhi anigoo dabeetana hurda ayaa hurdadii waxa igu soo maray nin naaquuska ama jaraskaa gacanta ku sitaa markaasaan ku udhi ya cabdallah yaa tabiicu hada naaquus bahalkan jaraskan ma iibinaysaa markaasuu uhi wamaa tasnacu bihi oo maxaad ku samaynaysaa waxaanu yidhi nadcuu bihi ila salaa salaadda ayaan dadka ugu yeedhaynaayo waxaanu tubaynaa inaan dadka markaa salaadda ugu yeedhno markaasaa wuxuu idhi maku tusiyaa wax ka khayr badan kaa waxaan buu idhi haa wuxu uhi waxaad odhanaysaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxammadan rasuulullah ashhadu anna muxammadan rasuulullah xaya cala asalaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allah dabeetana haddana dib ayuu iga yar baxay wuuhi isagoon fogaanin waxau dabeetanani wa taquulu idaa qumta ila salaati markaa salaadda aad u kacaysana waxaad odhanaysaa allaahu akbar allaahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxammadan rasuulullah xaya cala asalaa xaya cala alfalaax qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah markii aan waabariisay ayaan wuxuu ihi nebiga sala allahu alay slam u tegey wixii aan xalay ku riyooday ayaan uga warramay markaasaa nebigu yidhi innahaa ru'yaa xaqin in sha allah qum maca bilaalin faalqi calayhi maa ra'ayta falyu'adin bihi fa innahu andaa sawta minka wuxuu ihi waa riyo xaqa in sha allah istaagoo bilaal isagtaag waxaad markaa ku tuurtaay ood u laqintaa wixii xalayta markaas aad riyada ku aragtay isagu ha ku aadaamo ha ku dhawaaqo waayo isaga ayaa kaa cod dheer ayuu nebigu sala allahu alay wasalam yidhi bilaal ayaan dabeetana isagtaagay buu yidhi bilaal baan markaa kelmad kelmad ugu tuurayey isaga taas ayuu ku dhawaaqayuu ku addibayey buuri cumar binu khadaab baa dabeetana maqlay isagoo gurigiisii ku sugan ayuu maqlay dabeetana wuu soo baxay isagoo go-a jiidaya wuxuuhi waladii bacasaka bilxaqi nebiyan yaa rasuula allah anna intaa cabdilaahi ibnu zayd xalay riyada ku arkay ayaan aniguna riyada ku arkay buuhi markaasaa wuxu uhi falilaahi alxamd ilaahay ayaa mahadleh sidaas ayaa markaa aadaankuna yani lagu jideeyo waana markaa xataa haddii aad markaa wuxuu yidhi sheekhu walow bisaxraa'a taqac saxraa iyo bannaanba markaa salaadu ha dhacayso salaadda aad ku tukanayside yacni waad aadaamanaysaa waayo xadiidkii bukhaari warinaya cabdillaahi ibnu raxmaan ibnu asacsaca waa kii ahaa aba saciid alkhudri ayaa wuxuu ku yidhi waxaan ku arkaa inaad adhiga iyo baadiha jeceshahay markaad adhigaaga iyo baadiyahaaga iskaga dhex jirto ee aad salaadda u aadaanto farfac sawtaka binnidaa sawdkaaga iyo codkaaga kor ugu qaad fa innahu laa yasmacu madaa sawti almu'adin mu'adinka codkiisa dherarkiisa ma maqlo jinnun walaa insun walaa shayun ilaa shahida lahu yowma alqiyaama ilaa maalinta qiyaama wax alliyaaliya wixii maqlaa waa u marag furayaan waxaanan ka maqlay buu idhi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam oo sidaa leh ayaan ka maqlay buu yidhi sidaa daraaddeed baa shaydaanku si aan ugu marakicinayn waa cadowgeenne marka aadaanku baxo waa ka nebigu inoo sheegay isagoo markaa neef naqasle markaa neef markaa cod leh isku qasayaynu markaa ka carara aadaanka iyo aqiimitaankaba si aanu qofku aanu ugu marakicin maalinta qiyaamaha yacni waajibna maaho shacaa'irta waaweyn ee islaamka ayay ka mid yihiin oo salaaddii oo la ogeysinaya oo loogu yeedhayo weeye markaa sunanuhaa sunnayaasheeda min qablihaa salaadda ka horreeya al aadaanu aadan weye maca iqaamatin iqaamadina ay la jirto walow bisaxraa saxra iyo bannaanba taqacu salaadaasi ha dhacdee sharduhumaa haddaba shardigoodu alwilaa xidhiidhin weeye wa tartiibun waa tartiib dahara muuqday wa fii mu'adinin mumayizun annahu mumayizun ayaa la siraa dakarun olab aslama kaa soo islaamay waalmu'adinu almuratabu washardu والمؤذن المرتب والشرط في المؤذن المرتب معرفة الأوقات أوقات وإنه يقانا لا المحتسب كي محتسب كاها إساق الشرط أماءها وعشيك وهلكن من وقرية شروط آذانك يا أقيمتانك أي لحايين وعلى شروط آذانك يا أقيمتانك وحكم ذا الولاء الحريرية والفاد آذانك إنه صوشي إنه سحر إرسن وإنه قد واقع waana inuu kala tartiibiyaayo sidaa ay u kala horreeyaan u kala tartiibiyaa le'annu sidaasay markaa axaadiida ugu yimaadeen haddii markaas sidaa aad markaa wax ka goyso ama aad isdhaadhaafiso waxay keenaysaa ciyaar waxay keenaysaa iclaankii ogeysiintii markaas looga dan lahaa inay markaa meesha ka baxdo ayay keenaysaa markaa waa inuu tartiibiyaa mu'adin oo markaa yacni daahir oo muuqata mu'adinka isaga waxaa loo shardiyaa buu leeyahay mumayizun ay tamyiizu tamyiiz iyo markaa wax kala garasho markaa ilmo yaroon mumayis ahayn oo sabigii iyo kii waallaa iyo kii markaa sakhraansanaayo ma ansaxaysa markaa aadaankoodii oo ahel ayaana cibaado u ahayn dukuura iyo ninnimo ayaa la shardiyaayo yacnii haweenay inay markaa rag u aadaanta iyo inay u qiimto yacni uma ansaxayso si aanay imaanba ugu noqonaynin laakiin ayagu inay markaa isu adimaan meelay markaa gaara isku yihiin ayagoon markaa codkoodana kor u qaadaynin yacnii wax dhiba markaas ayada kuma jirto waxaa kaloo aadaankii loo shardiyaa islaamnimo oo aadaan gaal markaa ka ansixi maayo ahal baanu cibaadadii u ahayn dee maxaa yeelay waxaanuu markaa ku dhawaaqayana ma rumaysna salaadan uu ugu yeedhayana ma rumaysna ku dhawaaqidda markaa uu ku dhawaaqaa waxay noqonaysaa un nooc istise iyo markaa dheelleela ayuunbay markaa noqonaysaa oo dee hadduu kuwa dhawaaqa miyaanu ku islaami illa ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna maxamad rasuullah buu leeyahay hadduu kuwa dhawaaqo miyaynaan markaa islaamnimadiisa aynaan ictiqaadinaynin waxay yidhahdaan markaa hadduu ku dhawaaqu saa yidhaahdo aadaan ahaanun baynaanu ictibaarinaynin mooyaane laakiin islaamnimadiisa waynu ictibaarinaynaa qolunbay ka soo reebi jireen xilliyadaa hore firqo jirtay oo ciisawiyiin la odhan jiray oo ay yidhaahdeen ayagu waxay rumaysan yihiin in markaa carab loo diray nebiga ayay rumaysan yihiin markaa ashhadu anna moxamedan rasuulullah kii carab loo diray bay markaa leeyihiinoo markaa dee hadduu qofku sidaa rumeeyana shahaadadiisa markaa waxba kama jiraan markaa qoladaa mooyaane ayagu saa rumaysan mooyaane kuwii kale oo dhan waxay noqonaysaa islaamnimo ayay noqonaysaa islaamnimona markaa waa la shardiyaa waxaa kaluu leeyahay mu'adinka muratabka ah ee isaga markaa masaajidka dee ama yacni maamulka haddanka muslimiinta ay markaa leeyihiin meesha ka jiraan ha magacowdaan ama dadku markaa iyo ahlumasjidku ciday markaa u magacaabeen ay u xil saareenba ha noqodee mu'adinka muratabkaa isaga loo ratibay ee halkaa wax ku qaadanaya isagoo halkaa u jooga waa inuu awqaaddii garanayaa qof aan awqaaddiiba aqoonin salaaddu hurgooray soo gasho gooray baxdo casar goor uu soo galo maqrib goor uu soo galo subax goor uu soo galo qof aan garanaynin aadaan loo dhiibi maayo waayo laannu aadaankiisii suxuurtii baa lagu joojinayaa aadaankiisii salaaddii baa lagu gelaya aadaankiisii waa lagu afuraya waxyaalo badan baa markaa loo cuskanaya aadaankiisii markaas waa inuu garanayaa kii isaga muxtasibka ahaayo isagu ama nafdiisa ama markaa dee kooxuuni timi markaa inoo aadaan isaga awqaadda markaa inuu garanayaa ayada waxba shardi ma aha ayay yidhahdeen culimmadu sharduhumaa aadaankii iyo aqiimitaanka shardigoodu alwilaa waa xidhiidhin wa tartiibun tartiib iyo kala hadayn iyo kala horraysiin si ay tay u kala soo dahara muuqday oo la garanayo wa fii mu'adinin wa shardu fii mu'adinin mu'adin waxaa loo shardiyaa mumayizun annahu mumayizun mumayis markaas inuu yahay marka atamyiiz bay ahayd washardu fii mu'adinin atamyiiz ayaa loo shardiyaa marka ismu faacil ayaa la idlaaqay masar ayaana markaa looga jeedaayo wa fii mu'adinin washardu fii mu'adinin atamyiizu dakaru wadukuuratu ninimo ayaa la shardiyaa aslama walislaam aslama kaa sugaysa walislaam ayaa la shardiyaa waalmu'adini wa fi lmu'adini waxa markaas ayadana loo shardiyaa mu'adinkii waa ma walmu'adini almuratabi ee muratabka a markaa loo ratibay ee loo joojiyey halkaa inuu dadka u aadaamo macrifatulawqaati wakhtiyaalka inuu yaqaana loo shardiyaa lalmuctasibi kii isaga muctasibka ee hor ilaahay isaga aadaamayey isaga kaa looma shardiyo inuu awqaadda markaa iyo wakhtiyada aqoon u leeyahay wa sunnatun sunna waxa weeye tartiiluhu in markaa loo kaadiyo oo si kaadina lagu aadamo bicajin ma cajin iyadoo codkii kor loo qaadayo waalkhabdu hoosu dhigid ayaa la sunno ah fii iqaamati aqiimidii bidarjina iyadoo iyadana la didinayo waliltifaatu iltifaat iyo daymood ayaa la shardiyaa fiihim ayaa sunnaha fiihimaa labada markaa dhexdooda id xay calaa markuu xaya cala salaax iyo cala alfalaax leeyahay wa an yakuuna daahiran waa inuu yahay mid daahiroo mustaqbilan qibladaa qaabilsan cadlan oo caadila amiinan oo aamina sayitan oo codeer muhawiban oo taswiibinaya lifajrihi fajarkiisana taswiib ula imanaya murajacan oo tarjiicna samaynaya muxtasiban oo ilaahay ajrigaga doonaya murtafican oo weliba sarreeya ka qowlihi hadalkiisa oo kale ayuu ajaabahu uu ugu jawaabayaa mustamiicun kii dhegaysanayey walow maca aljinaaba jinaabada jidhkeedba ha ahaatee laakinahu yubdilu wuxuu ku bedelayaa lafda alxaycala xaya cala salaa iyo xaya cala alfalaax lafdigooda ilaaha ka aadaanoo aadaankiisa markuu ka xikaayo inuu ka daba odhanayo bilxawqala laa xawla walaa quwata ilaa billah ayuu ku bedelayaa waxaa sheekhu uu halkan inooga gelayaa sunnayaashii aadaanka iyo aqiimitaanku ay lahaayeen markaa wuxuu yidhi sunnuhu waxa weeye aadaankii in la tartiiliyo oo si ta'ani iyo ukaadina loo aadaamo oo kelmadihiisii markaa la kala saaro allaahu akbar allaahu akbar saa loo jeedo saa loo kala saaro ayaa wanaagsan bicajin maca cajin weliba iyadoo codkana kor loo qaadayo codkana weliba kor loogu qaadayo aadaankii sunnuhu waxa weeye xagga aqiimitaankana in ayada hoos loo dhigo bidarjin maca darjin iyadoo kelimaadkeedii iyada la dedejinayo allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha ayaa loodhan iyada waa la dedejinaya aadaankana waa la jiidaya waa la dheeraynaya maxaa yeele beryahaa horena dee ma ay jirin yacni waxaan iminka isku wada midka dee codkii ka dhigay ee mukabiraatu sawdka waxaan weyneeyo ama codka tuura may jirin saa daraaddeed baa markaa meel dheer loo fuuli jiray qofo qofuu ka cod dheer yahayna loo dooni jiray markaa in markaa korna markaa codkii loo qaado qof markaa cod dheerna markaa loogu dhee weliba markaa si ta'aniyayo ukaadin iyo kala saarina u addimo ayaa sunno ah laakiin isaga dee kaasi waa iclaam iyo ugu yeedhid dadkii loogu yeedhayo oo haddaad ima qof yeedhayso ama aad reer u baaqayso dee korna waa loo dhawaaqaa yacni waana loogu celceliyaa laakiin haddaad dee markaa qiimitaanka inla dadkii way isu yimaadeen dee waa salaaddii u kacuna weye degdeg iyo markaa hoos ayaa lo odhanayaa xadiidii uu tirmidi warinaya iyo xaakim iyo bayhaqiya ay warinayaan nebigu sala allahu alay slm wuxu yidhi aadan markaad aadaanaysa fatarasal fii aadaanika aadaankaaga markaad ta'ani iyo u kaadin ku samee wayda aqamta faxdir haddaad aqiimaysaa markaa didiyo markaa si degdega u aqiim waxaa kaloo markaa sunnaa buu leeyahy aliltifaatu fiihimaa id xaycala aadaankiiyo aqiimitaankaba marka uu xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax leeyahay inuu markaa daymoodo oo midig iyo bidix inuu markaa u daymoodo isagoon laabta iyo gomadihiisa iyo lugihiisa dhaqaajinaynin ayuuu markaa midigta iyo bidixda uu markaas eegayaa midig ayuu eegi toore bidixna toddoba ayuu eegayaa xaya cala salaa laba jeer ayuu odhay midig buu eegayaa xaya cala alfalaaxna labada jeer bidixda ayuu eegayaa kii muqiimkaana markaa sidaas si leeg ayuu markaa isaguna uu samaynayaa waxaana u asala xadiidkii abi juxayfa wuxuu leeyahay bukhaariyi muslim ay warinayaan ra'aytu bilaalan bilaal ayaan arkibila yu'adinu isagoo aadaamaya fajacaltu atatabacu faah waxaan gudagalay ixu afkiisa raca haahunaa wahaahunaa fayaquulu yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix ayuunaya xaya cala asalaa xaya cala alfalaax markaa shaaficiyadu waxay leedahay xaya cala salaana xaggaraa la odhanaya xaya cala alfalaaxna xaggaraa loo odhanaya ayay yidhaahdeen laakiin xadiidku sida xadiidku intaan markaa arkay sidaa uma gaar yeelin markaa labadaba waa la samayn karaa riwaayo kaleo markaa abu daawuud wale falamaa balaqa xaya cala salaa xaya cala alfalaax lawaa cunuqo yamiinan wa shimaalan midig ee bidax ayuu markaa qoortiisii u waciyey dabadana markaa ma jeedin wa asbuucahu fii udunayhi riwayadka qaar waxay tilmaamayaan labada markiisaa faroodna dhegaha ayuu markaa kula jiray waxaa kaloo sunnaa buu leeyahay inuu yahay qofkan aadaamaya طaahiran min alxadaث xataa walow kii yaraana ha ahaadee waa inuu markaa ka daahir yahay waayo nebigu sala اllahu عalayhi wasalam isagoo xaajo gudaasho ku sugan ayaa markaa uu salaamay sida abu daawuud iyo ay warinayaan imaamu axmed iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ay warinayaan markaasaa nebigu kama celay shaaru muusameeyo karitu an adkura allah ilaa calaa tuurin aw calaa tahaara ilaahay inaan ku xuso anigoo daahira mooyaane waan karhay buuhi markaa dee salaaddii ayuu ugu yeedhayaa markuu ugu yeedhaya waa inuu sifo uu salaaddii ku geli karo uu markaa ku sugan yahay sifo uu markaa ku geli karo waa inuu ku sugan yahay aadaanka muxdidka markaa waa la karaahiyeysaa aadaanka weli hadduu janaabo leeyahayna waa ka sii karaaha daran yahay aqiimkuna waa ka sii daran yahay leanno hadduu intuu aadaamo iska soo weysta ama iska soo maydho waa suurtaga laakiin intuu aqiimo inuu dadkii weydaartu ilah waan soo weysaysanayaa taasi ama waan soo maydhaya suurtagal maaha oo ayada aqiimitaanka weliba ku sii adagtay mustaqbilan waa inuu weliba qiblada qaabilsan yahay markuu aadaamayo salafan wa khalafanba sidaas ayaa laga soo wariyey qof aadaanka koonfuru la jeestay ama meel aan qiblada aynu la jeestay lama hayo waana ashrafu ljihaad jihooyinka halka ugu sharafda badan weeyaanoo kacbadu nabigu sala allah alay slam wuxuuhi waa qibladiin axyaan wa amwaatan markaa nooshiin iyo markaanba waxa weeye waa qibladiinni waa inuu qofku yahay cadlan amiinan qofka aadaamaya qof caadila waa inuu yahay si warkiisa loo qaato ilaa waxaynu waxyaalo fara badan ayaa aadaankii ku xidhan waa lagu afurayaa suxuurtii baa lagu joojinayaa waxyaalo fara badan ayaa markaa ku xidhan oo waa lagu salaaddii baa lagu gelaya qof warkiisa la qaadanaya waa inuu yahay laakiin midaan waxbaba iska dhowrin hadduu yahay dee aadaankiisa markaa cidi qaadan mayso waa inuu qof aamina yahay oo dee beryihii hore minaarad iyo meel dheer baa la fuuli jirayoo dee inaanu xaafadaha iyo xurumaadka iyo cawrooyinka inaanu eegeegin oonu dadka meelaha dheer ka soo khaawisin baa la doonayaayo waa inuu markaa qof aamina uu yahay oo cawraadka markaan eegaynin waxaa kaluu weliba sheekhu yidhi sayitan waa inuu yahay qof cod dheer waa inuu yahay dee iminka taa looma baano mar haddii mukabiraatu sawd markaa lagu aadaamayo dee kii ugu codka dheeraa iyo kii ugu codka gaabla isku meel ayuunbaabay gaadhsiinayaanu hadduu cod dheeraado mikrofonna loo dhiibo dee waxaaba laga yaabaa dadkiiba markaa inuu markaa dhibaato ay markaa ku dhibaatoodaan ama dee qalabkiiba inuu wax noqdo ayaa dhici karta waxaana markaa tusinaya dee xadiidkii aynu soo tilmaamaynay cabdillaahi bnu zayd waa kii lahaa alqihi calaa bilaal fa inahu andaa minka sawtan isagaa kaa cod dheere bilaal orodoo markaas aadaankan aad aragtay markaa u sheeg isagu ha ku aadaamee farfac sawtaga binidaa saxaabigii kale ee baadiyaa ku aadimayeen codkaa kor ugu qaad buu idhi yacnii oo kor ugu dhawaaq waxaa kaloo ayaana wuxuu yidhi laga maarmaana musawiban an yakuuna musawiban waa inuu noqdo fajarkiisa mid markaa taswiibinayo taswiibka waxay yidhaahdaan asalaatu khayru min annowm inuu markaa laba jeer inuu yidhaahdo xadiidii abu daa'uud iyo kayrkiiba way ku soo aroortay in la odhanayo asalaatu khayru min annowm halkeebaa markaa subaxu laba aadaan buu leeyahy marka horea la gelinaya mise ka dambe ayaa la gelinaya shaaficiyada qaar yidhi labadaba waa la gelinaya asalaatu khayru min annowm ayaa la odhanayaa sida khasaali iyo kayrkiiba ay idlaaqeen culimada qaarkood waxay leheen haddii uu ku doono ayuu gelinaya hadduu ka hore geliyana ka dambe ma gelinayo adigu labada midkood ayuu geliyaa kii u geliyaaba ka kale ayuunbuu ka daynaya iyo labadaba waa gelinaya ayay shaaficiyadu qabaan culamada mucaasiriinta markaa way isku khilaafsan yihin ayagoo axaadiis iyo riwaayadka ku soo arooray markaa adeegsanaya idaa aadanta aladaan alawal adaanka hore markaad aadaanto faqul asalaatu khayru min annum ayay riwaayada abu daawudiya tilmaamaysa saa daraaddeed baa sheekh albaani isagu wuxuu ku tegayaa inuu aadaanka hore yahay aadaanka dambe in la geliyaana uu bidco yahay halka sheekh maxamed saalix alcuthaymiin raximah llahu tacaala ilaahay labadoodaba ha u naxariistee oo markaa isagu ku tilmaamayo inuu aadaanka dambe yahay kitaabkiisa sharxulmumtica isaguna taas ayuu aad u xoojinayaa wuxuu sheekh albaani markaa cuskadayna yacni halkaas ugu tanfiidinaya halkaa ugu noqda wa an yakuuna murajican fii aadaanihi aadaankiisana waa inuu tarjiix sameeyaayo tarjiicu ayadana waa arrin axaadiida ku soo aroortay sida imaam muslim iyo markaas ay warinayaan waxaana weeye inuu labada shahaadatayn marka hore hoos u yidhahdo ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an maxamadan rasulullah ashhadu anna maxadan rasulullah deetana uu kor ugu dhawaaqo taas ayaa markaa tarjiica la yidhaahdaa leannahu intii uu markaa markii hore hoos u yidhi ayuu markii dambena ku soo noqday uu kor u qaadaya xadiidana way ku saarartay waxaa kaloo laga maarmaanaya inuu muxtasib yahay qof markaa ilaahay ajri aadaankiisa kaga doonaya ee wax mushqaayada iyo mushahara aan ku qaadanayn inuu noqdo haddii la karayo ayaa laga maarmaana qofku hadduu ka maarmayo waa u bannaan tahay oo waxyaalaha markaa ummaddu ay u baahan tahay ee in markaa laga arsaaqo mushahar la siiyo oo miisaaniyadaha dowladaha lagu dara ayay ka mid tahay innaga iminka miisaaniyaddeenna masaajidda iyo intooda badan mu'adiniinta iyo imaamiyada iyo dadka masaajidda ka shaqaynaya oo shaqaali ugu muhiimsanaayo innagu inooguma jiraan laakiin dad kale unbaa miisaaniyaddeenna iyo lacagteenna la siiyaa shaqaalena waxa ugu muhiimsani kuwa aqallada ilaahay ka shaqaynaya waayo nebigeennu sala allahu calayhi wasalam markii ugu horraysay uu madiinadiisa soo taagay laba tallaabo ayuu ku dhaqaaqay baa la yidhaahdaa mid weeyaana masaajidkii buu dhisay intaanu baloor qabsanin eanu isagu meel iyo boos samaysanin masaajidku u dhisay waayo masaajidku waa xaruntii dadka lagu tukinaye dadka laga tawjiihinaye ciidanka laga dilaye xaruntii iyo madaxtooyadii masaajidka ayay ahayd qodobka labaadna waxay ahayd dee inuu dadkii muslimiinta ayaa ciidankii walaaleeyey oo kuwii la socday muhaajiriinta ah iyo ansaartii inuu labalaba u walaaleeyey waayo markay ummaddu mid noqotay isku xidhanto ayay markaa ummad horumar ka fikirta oo cadow markaa iska dhicisa ayay noqonaysaa labadaa tallaabo ayaa ugu horreeyey nebigeennuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi addoommada ilaahay waxaa ugu fadliya xadiis macnihiisu yahay kuwa ilaalinaya hadhka iyo cadceedda ilaalinaya lidikri illaah ilahay xuskiisa daraaddii qofka mu'adinkaa iyo imaamka iyo cadceedday eegayaan oo harkiibay eegayaan mar hadda salaaddii inay gaadhay inaana gaadhin markaa shaqaalaha inoogu muhiimsani waa kuwaa waxyaalaha markaa dee baytulmaalka laga bixiyo qudaadda ayaa ka mida mu'adiniinta ayaa ka mida dadka dadka waxbaraya ayaa ka mida innaga laakiin maadaama oo dee waxaynu aanay diin ku salaysnayn waxa weeye innagu jaanibkaa waa iska hadlayna wax kale ayuun baynu markaa miisaaniyaddeenni iyo hantideennii aynu ka buuxinay ama aynu u qornay marka waa waajib in la siiyaa laakiin haddii uu qofku ka maarmi karayo inuu dan ilaahay u aadaamo un waxba ku qaadin ayaa wanaagsan waxaanay taa u deliishanayaa xadiid tirmidiy ibnu maaja iyo ay warinayaan tabaraaniya walow sanadkiisa la daciifiyey nebigu sala allahu alay slm inuu yidhi qofka aadaamo toddoba sannadood isagoo ilaahay ajirkaga doonaya kutiba low baraa'a min annaar waxaa loo qorayaa naarta inuu beri ka yahay xadiidkii kale ee isagana imaamu tirmidiya ay warinayeen wuxuu ahaa watakhid mu'adinan laa yaakudu calaa aadaanihi ajraa waxaad samaysataa weliba oo fiican mu'adinaan markaa aadaankiisa waxba ku qaadanaynin samayso wuxuu sheekhu yidhi waxaa kaloo laga maarmaana murtafican calaa shayin murtafican inuu yahay mid sarreeya oo shay sare minaaradiiyo markaa meel sare inuu fuulo xilligan mukabiraadkan iyo waxyaalahan aanay jirin ayay ahayde dee ayana halkaa mukabiraadkan waxaa la sii saaraa codka dheereeya ama tuura dee meel sare ayaa la sii saaraa waxaanay taa u deliishaday xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan nebiga sal alla ly sl laba mu'adin buu lahaa bilaal iyo ibnu ummi maktuum markaasaa waxaa la yidhi subaxi walam yakun baynahumaa ilaa an yanzila haada wayarqa haada wax kale uma dhaxaynin intuu bilaalna soo degayo ibnu ummi maktuumna fuulayo markaa meel la fuulayo meel laga soo degaya in laga adaamayey ayay markaa ina tusinaysaa intaa wuxuu kaga baxay markaas aadaankii halkan wuxuu inooga gelayaa qofkii aadaanka maqlay ama dhegaysanayey isaguna muxuu odhanayaa wuxuu uhi ka qowlihii ajaaba hadalkaa uu leeyahay iyo alfaadda aadaanka uu ku dhawaaqayunbuu isaguna kaga daba dhawaaqayaa mustamicun kii mustamic ahay dhegaysanayey kii saamic ahana waa la mid saamic iyo mustamic saamicna waa qofkii ay dhegta uun kaga soo duushay mustamicna waa qofkii maqlayey ee markaa isagu dheg raadcinayey ayaa la mustamic waa dhegayse midna waa saamic waa maqlaykaa dhegta uun kaga soo duulay markaa wuxuu yidhaahdo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar bura ashhadu an laa ilaha illa markuu ashhadu an laa ilaha illa bura isaga intaas ayuu ka daba odhanayaa waxause yidhi waxa uu ku beddelayaa xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax markuu yidhaahdo oo uu markaa ku tilmaamay xaycala waxa uu ku beddelayaa xawqala laa xawla walaa quwata ila biاllaahi alcaliy alcadiim laa xawla walaa quwata ila billah ayuu odhanaya uu ku beddelayaa yacni markuu aadaanka ajiibayo iyo markuu markaa qiimada labadaba ajiibayo sidaas ayuu markaas odhanayaa xagga asalaatu khayru min anoom waxay yidhahdeen waxa wanaagsan sadaqta wabarirta inuu yidhaahdo laakiin wax nasoo ku soo horray sadaqta wabarirta in la odhanayo ma jira ibnu rifca malaha kitaabkiisan kifaayatu nabiha likhabari warada fiih khabarkiina markaa lama hayo dee khabar baa ku soo arorin baa la yidhi laakiin lama hayo sidaa daraaddeed baa markaa asalaatu khayru min annoom ayaa laga daba odhanaya aqaamaha allah wa adaama wajacala min saalixa ahliha ayay markaa qiibitaankana yidhaahdaan waa la odhanaya laakiin ayaduna ma sugna waxaana nebigu sala allahu alay sl xadiidka saxiixa idaa samictum almu'adina faquluu midlu maa yaquulu lmu'adin marka mu'adinku waa maqashaan isagoo aadaamaya waxa uu leeyahay oo kale ayuunbaa markaa ee ka daba odhanaysaan wuxuu leeyahay walow maca aljanaaba qofku xataa haba jiraaba isnaadee waa uu markaa aadaankii waa uu ka daba odhanayaa oo sida uu leeyahay ayuunbuu markaa ka daba odhanayaa wuxuu uhi sheekhu wa sunnatun sunno waxa weeye aadaanka iyo aqiimitaankii tartiiluhu aadaankii inuu kala tartiiliyo markaa u kala kaadiyo bicajin ma cajin iyadoo codkiina kor uu qaadayo waalkhafdu wa sunnatu waxa weeye alkhafdu inuu hoos u dhigo fii iqaamati aqiimitaanki bidarshi isagoo didinayo o dadejinaya waaliltifaatu sunnu waxa weeye inuu daymoodo hareeraha daymoodo baa la daymoodo fiihimaa aadaankii aqiimitaankiiba id xaycala markuu xaya cala salaax iyo cala alfalaax leeyihi wa an yakuuna waa inuu yahay daahiran mid daahira waa inuu qofka adibaya ee aqiimaya mustaqbilan wa an yakuuna mustaqbilan waa inuu yahay cadlan wa an yakuuna cadlan qof cadila waa inuu yahay amiinan qof aamina waa inuu yahay muhawiban wa an yakuuna sayitan micdoo dheer waa inuu yahay muhawiban wa an yakuuna muhawiban mid asalaatu khayru min annoom odhanaya lifajrihi subaxiisii waa inuu yahay murajacan wa an yakuuna murajacan mid tarjiic samaynayo labada shahaado hoos u odhanaya deetana kor ugu dhawaaqaya marka dambe weyniye muctasiban waa an yakuuna muctasiban mid ilaahay ajri kaga doonaya waa inuu yahay murtafican waa an yakuuna murtafican mid sarreeya oo meel sare saare waa inuu yahay ka qowlihi hadalkiisa iyo hadalkiisa oo kale ayuu ajaabahu qofka mu'adinka ugu jawaabaya oo uu ka daba odhanaya mustamicun kii dhegaysanaya kii maqlayba walow maca aljanaabati janaabala jirkeed bahaado jir bahaado qofka laakiin aw yubdilu wuxuu ku bedelayaa lafda alxaycala xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax ilaa xaka aadaano aadaankiisa maruu ka xikaayoon iyuu ka daba odhanayo hadalkiisao kale markuu odhanayo bilxawqalati laa xawla walaa quwata ilaa billaah ayuu markaa odhanaya warafcu fi lyadayni sunna bixaydu libhaamu xadwa shaxmi اluduni makshuufatan wafariq اlasaabica wayabtadi takbiira xiina rafaca wuxuu sheekhu weli inoo sii wadaa sunnayaashii waxaa halkaa uu runtii idhaahway sheekhu mu'adinka iyo qofkii saamic ahaaba waxaa loo sunneeya inuu markaa nebiga ku saliyo uu salaama aadaanka dabadi kadibna uu ducadii markaa akhriyo allahuma rabba haadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxameda alwasiilata waalfadiila bacdu maqaaman maxmuudan aladii wacadta sidaas ayuu markaa odhanaya wuxu uhi warafcu intaasi sunayaalisku xidhan weeye dariskeennu halkaa inoogu joogo wallahu aclam